bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saxraad iyo dalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xidhan tahay ti aan ka soo laabanina way xidhan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xidhan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xidhan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
habeen wanaagsan ayaanu hawdidii ka leenahay khiyaartana dhegeysataa waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka abriil laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan oo caawa ku soo qaadi doono barnaamijkeenna waxaa ka mid noqon doono faahfaahiino ka soo baxayo howlgallo oo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanku ay ka fuliyeen koonfurta gobolka mudug warar ayaan idinkaga heenaa macluumaadyada galan oo caawa barnaamijkeenna ku soo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono maamulka degmada kaxda oo soo saaray awaamiir culculus oo ku wajahan dadka ku dhaqan deegaanadaasi waxaan idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha maamulka degmada kaxda oo shir jeedadu qabtay wariyaasha islamarkaasina arrimahaasi ka hadlayo salmida waxaa idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalka ee soomaaliya oo xog cusub ka bixisay goorta uu bilaabanayo qodista shidaalka ee soomaaliya taasi oo horeen markaasi turkigu ay u shaaciyeen waan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doono shirar u dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka magaalada muqdisho ka socanayo xili lagu wado in dhowaan uu bilaabmo shirka golaha wadatashiga qaran waxaan idiin soo gudbin doonaa shirarkan uula qaatay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada muqdisho xubnaha kale ee madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee ka maqan magaalada caasimadda ah iyo goorta ay markaasi soo gaarayaan si uu u bilowdo shirka golaha wadatashiga qaran warar dhiraada ayaan idinkaga heenaa xilli horaan uu dibudhac uu ku yimaaday sidoo kale waxaybaa idiin soo gudbin doona barnaamijkeenana aad ku dhegaysan doontaan haddii rabiweyne uu idmo waxaa ka mid noqon doono waa sidee xaaladda degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya oo dhowaan maleeshiyaad markaasi walaalaha ay ku dirireen macluumaad ayaan idinkaga heenaa wada caawa barnaamijkeena ayaad ku dhegaysan doontaan macluumadyadaas wixayna ku soo korray ayaad dhegaysan doontaan waa farsamadii axmed jaaja mar kale kudhus soo dhawaada wareega warka darsan
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micdhahu haydiin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal Jawaab.
waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaa noogu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirkalirakeedu yahay kuwii sagaashan dhibac shan megaartis efamkaasoo naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale efamkuu gaaro qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeenna ayaanu caawa hambaqaadi doonaa waxaanu ka bilaabi doonaa isla markaasina ugu horreysiin doonaa wararka la xiriira madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada muqdisho islamarkaasina ah ee shirarka uu la yeeshay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha ee gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya kaasi oo eh, si gaara diiradda loogu saarayay xaaladda aan idhaahday shirar dhowaan lagu wado in magaalada muqdisho uu ku dhex maro madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya iyo eh, sidoo kale eh, dowladda dhexe ee soomaaliya shirarkaasi oo la qorsheynayo inay eh, magaalada muqdisho ay ku dhex maraan eh, madaxda dowladda soomaaliya iyo dowlada goboleedyada wasiirka eh, cusub ee wasaaradda eh, arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana maanta kulan gaara waxa uu la qaatay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor oo ka mid ah madaxda magaalada muqdisho jooga islamarkaasina diyaar ku ah inay ka qayb galaan shirka golaha wadatashiga qaran ee la filayo inuu magaalada muqdisho uu ka dhaco shirkan ayaa horaan la rajeynayey in eh, uu qabsoomo hase yeeshee dib u dhac ayaa ku yimaaday dad badan ayaa isweydiinaya eh, caqabadaha ee hortaagan shirkan inay madaxda golaha wadatashiga qaran ay isugu yimaadaan si ay kaga harisadaan arrimaha muhiimka ah ee horyaalo golaha wadatashiga qaran waxaanu ogeyn in shirkii ugu dambeeyey golaha wadatashiga qaran ay yeesheen eh, qodobo muhiim ah oo ay isdhaaf garteen ayaa ay eh, ku yimaadeen markaasi inay wax iska bedelaan sida heekalka dowladnimo ee dalka oo marka baarlamaanka la horgeeyay wax kabeddelka dastuurka dalka ee qodobkaasi ee wax laga bedelay islamarkaasina ee lagu bedelay qodob dhigayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu soo magacaabayo ee, ra-iisul wasaare isaguna uu xilka ka qaadayo halka ee, marka hore ay ahayd in hanaan madaxtooyo loo guurayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen nidaam la qaadanayo sida ku jirtay qodobadii ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaran shirkii ugu dambeeyey hase yeeshee siyaabooyin kala duwan ayaa lagaga hadlayaa ee, marka waxyaabaha dibudhaca ku keenay shirkan oo marsii horeysay madaxtooyada soomaaliya ay ee, ku marti qaaday madaxda golaha wadatashiga qaran xukuumadda ayaa horaan sheegtay in dibudhac uu ku yimaaday inkastoo ee, qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada muqdisho ay joogaan haddana ee, qaar kale ayaa ka maqan puntland oo ay ku gacan seertay haddaba xildhibaan hore cabdi bare jibriil ayaa ee, qadka ku jira oo aan rabaa in caawa hal iyo laba ka weydiiyo waxyaabaha ee, ugu wacan ee dibudhaca ku yimaaday shirka ee, golaha wadatashiga qaran iyo cagajiidka ay muujinayaan madaxda maamul goboleedyada qaar Ee, xildhibaana soo dhowow intaasi kadib waxaan ognahay in lagu madlanaa ee, shirka golaha wadatashiga qaran in horaan uu qabsoomo labaatanka bisha ilaa iyo ee, labiyo labaatanka ayuu qorshe u ahaa inuu qabsoomo dibudhac ayaa ku yimaaday madaxda maamul goboleedyada qaar way yimaadeenoo muqdisho ayay joogaan oo madaxweynaha galmudug ugu horeeyay iyo midka hirshabeelle marka qaarna ma joogaan oo ee, marka waa ay ka maqan yihiin magaalada maxaa ee, ugu wacan baad is leedahay in dibudhac uu ku yimaado ee, shirkii la madlanaa iyo cagajiidka ee madaxda maamul goboleedyada qaar ay ka muuqdaan
bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantihiin Een, runtii aad baa idinka mahad celinayaa khiyaanooyinka qarsoon iyo dhagarta qarsoon sida aad rabtaan inaad u soo bandhigtaan oo dadkaad ugu soo bandhigtaan dee shirkaas waa shirkii maaragtay een, labaatankii iyo koo iyo labaatankii la cilaamiyey iyadoon laga fiirsan si indhal ahaana madaxda dowladdu u cilaamisay Een, nimanka maamul goboleeyadan hadee nin walba dan gaaruu leeyahay nin maaragtay ama madaxda villa soomaaliya fadhida ha ahaato ama maamul goboleeyadan ayaga marka markase daba taagan ha ahaato dan qaran iyo dan soomaaliyeed iyo dan maamulada ay madaxda ka yihiin ama dowladda dhexaa qolada madaxda ka dan dan guud oo qaran ka shaqayn mayaan waxay ka shaqaynayaan dan gaara oo danahooda gaar u ah see bay ka shaqaynayaan marka sida aan ogahay oo xogta rasmiga aan ku hayo maamul goboleedyada qaarkood waxay ka biyadiideen dantoodii bay ka dhex arki waayeen oo u arkeen in meesha khiyaana socoto maadaama Waay.
wixii hore oo lagu heshiiyey wixii hore oo lagu heshiiyey laftigooda oo sida dastuurkan ku saabsan wixii lagu heshiiyey in badan la gees maray marka taasaa waxay keentay inaan xasan iyo kooxiisa la aamini karin taasaa marka keentay duuqaca in la cuurtaayo fooq waxaan la'aan.
rabaa waay inaan kaa dhex galo ee, markaad leedahay ee, shirka ee, golaha wadatashiga qaran madaxda maamul goboleedyada dantooda ayay ka dhex arki waayeen maxaa ula jeedaa
waxaan ula jeedaa waxay een, kooxdan muxuu ahaa xasan sheikh iyo kooxdiisa isku fahmi waayeen maamul goboleedyada maadaama markii hore uus ugu daray sharci darro hal hal sano ugu daray oo si sharci darro ah oo indhala-aan ah oo sharcigii tasuurkii maamul goboleedyada iyo kii federaalku midna uusan qeexaynin hal sano ay ugu dareen bay haddana waxay soo jeediyeen laba qodob bay u soo jeediyeen maadaama dastuurkan ay ku qorteen een, doorashada qof iyo cod ah laydin- la gaarsiinaya dalkay ku qabanaysaa oo guddiga doorashada maamul goboleeda dowladda dhexa magacaabaysa ay ku darsadeen oo ay ka direen maamul goboleedu waxyaabaha ay soo jeediyeen waxaan rabaa oo dadka aan u iftiimiyo inay laba qodob kula taliyeen qolada filla soomaaliya ay kula taliyeen oo yidhaahdeen waa yahay laba xasan oo laba soo gal in aanu muxuu ahaa laba sano maadaama kii hore hal sano noogu dartay laba sano aad noogu dartid oo isku si aanu uga shaqayno doorasho qof iyo cod aan uga shaqayno oo halkaas aanu isku wakti ku dhammaysano adna doorasho qof iyo cod aad qabanayso laba kun iyo lix iyo labaatanka ay nooga dhammaato taas haddii aada haddii xoogaa ay culays kugu noqotana in aad noo madax banaanaysid doorashada maamul goboleedyadu sida sharcigi dastuurkoodu qabo inaanu u madax banaanahay oo guddi doorasho xamar keento xamar aad ka keento ama aad dowladda dhexe soo magacowdo in aynan noo qaban noo imaanin annagu aan u madax banaanahay labadaas qodob baa la isku fahmi waaye waa in dadka runta loo loo xaqiijiyo loo marka ma- cadeeyo ma- maxaa ku caddaynaysa arrintaas anigu xogtaa ma heyno marka eh, adiguna waxaad leedahay eh, madaxtooyada ayay shuruud hordhigeen madaxda maamul goboleedyada Eh, xogtaas maxaa ku caddaynaysaa
adeer waxaana waxaana caddayn ummadda uma sheego xoogaal baanu ahay madaxda maamul goboleedaanu xiriir fiican leenahay xogtoo dhan iyo iswaraysi oo dhan aan ka wada helay oo ii qaarkood ii xaqiijiyey in waa xaqiiqo waxaan ku hadlaya ma ahan kuturkuteen waxaan ku hadlaya waa in yaroo xaqiiqa oo dhab ah oo aan iska waraysanay madaxda maamul goboleeda qaarkood aan iska waraysanay waxyaabaha ay ka cagajiyeen ay u jiideen labadaa qodob inay tahay waayahay marka een, marka aad eegto ee, m- shirkan waxa uu ahaa shir muhiim u ah ee madaxda dowlad goboleedyada iyo ee, sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya maxaa yeele waxa uu ku soo aaday iyada oo ee, qeybo ka mid a ama nuqulo ka mid a dastuurka ee baarlamaanka la marsiiyey ee, arrimaha la xiriira dagaalka shabaab maalmihii ugu dambeeyey gaab uu galay oo ay muhiim ahayd in lagaga hadlo marka ee, miyaanaan la oran karin shirkan marka loo barbar dhigo shirarkii hore waa uu ka muhiimsanaa oo madaxdu ee, waxay ahayd inay diiradda saaraan oo dib u dhacan inuu yimaado maanay ahayn miyaanaan la oran karin maxaase ee, keena baa la oran karaa
lama oran kare een, xasan iyo kooxdiisu intay ku mashquulsan yihiin waxa inay intay ku mashquuleen kala diridda dalka iyo dastuurka kala diriddiisa oo ay culayska saareen dastuur saareen aan u soconayn oo dalkii iyo dadkii lagu kala reenayay intay saareen waxaa u dhaantay culayska iyo elerjiga iyo dhaqaalaha ay ku bixiyeen iyo bishii soonqadoo barakaysaneed oo la rabay in maaragtay lasoo cubeysta baarlamaankii loo hakiyey waxaasoo dhan waxaa uga khayr badnayd oo uga fiicnayd oo uu maanta taageero ku heli lahaa xasan taageero ku heli lahaa dalkan in laga xoreeyo oo shabaab laga saaro kabacdina dalka marka laga xoreeyo cadowga laga qabto inuu markaa la tashi dib ugu soo noqdo oo yidhaahdo maxaynu ka yeelnaa dastuurkii maxaan ka yeelnaa maxaa waxaan ka yeelnaa laakiin wax aan aan muxuu ahaa caalamkana ka gadmayn soomaalina aan ka gadmayn buu isku mashquuliyey oo dhaqaale ku baxshay oo wax walba isku mashquuliyey laakiin wixii la rabay inuu qabto hortabinta ahayd iyo isku xirnaantii dalkan iyo inuu loo diyaargaroobo doorasho loo diyaargaroobo wuxuu ku mashquuliyey dastuurkan dalka see qalaala see u gelisaa see buuq u gelisaa see hal sano dambe ugu darsataa taasaa mee- meesha keentay maamuladuna hadda waxay arkeen khaladaadkii shalay ay galeen maanta mid ka xun inuu soo socdo indhaha saareen marka horaa soomaalidu waxay u tiri labadii sir ku heshiisaa saaqay ku diriraan marka wixii hore ay ku heshiiyeen oo xaqdarrada ahayd baa qorolba u cuntaba weydiyey marka hadalkan waxaa ula jeedaa in ee, madaxda maamul goboleedyadu aanayba ee, qorsheyneynin inay ka soo qayb galaan ee, shirka ee, madaxtooyada soomaaliya ay ku dhawaaqday
waaba kuu caddeeyaba maadaama s- s- hadda ka hor sharci darro loogu daray hal sano oo sharci darro ah oo tas- dastuur jebina oo kii federaalka lagu jebiyey kii maamul goboleedka lagu jebiyey dee hadda waxay yidhahdeen ama laba sano aan isugu darsan oo la- lix iyo labaatanka hanoo wata aan dalka doorasho qof cod gaarsiino ama awal ama noo faraqaad oo ah, muxuu ahaa guddi doorasho xamar aad ka soo magacaabaysid oo federaal ka imaanaya ha noo yeerin annagaa doorashadii qabsanayna labadaa qodob wey waxa laysku khilaafo waadna dareemaysaa dee meesha in nin walba dantiisa ka arkay marka intii wa- dan- nin walba dantiisuu arki waayo waa inuu tiisii khaaskaagi wataayo wixii markaa loo socday waa inuu- waa inuu ka hor yimaado marka waa wax wax- wax war cad iska cad oo oo qeexan weeye waa garta marka ee, maxaa la gudboon ee, madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada maadaama ee, shirka ee, golahooda tashiga qaran oo aan ognahay in puntland ay horay kaga biyo diiday ka qaybgalkiisa ee khilaaf kala dhexeeya dowladda dhexe awgeed Ee, haatanna ee, khilaafaadkan madaxda ee, gobolada sida adigaa sheegaysiyo ee, dowladda federaalka ee soomaaliya inuu ee, soo ee, baxayo marka maxaa la gudboon ee, si loogaga baxo ee, khilaafaadkan jiro iyo ee, loona anba qaado holaha hortebinta u leh dalka
horta dalka madaxda maanta garwadeenka iyo maamul goboleedan afarta ma ahan qarannimo ka talin mahayaane dantooday meesha ka arkeen waa danaystayaal oo lama oran karo qaran soomaaliyeed iyo dowlad soomaaliyeed bay gardaarinayaan horta taa midaasaan leeyahay laakiin madaxda dowladda dhexe oo hadda meesha iyadu sharcigii lagu doortay laashay waxaan kula talinayaa aan leeyahay war dalka ha loo naxo war dalku wax waddo uusan ku soconayn ha ku wadina war dalka ka daaya erayada xanafta leh iyo cidna u istaagi mayno iyo cidna u muxuu ahaa loo istaagi maayo haddaada madaxweynuhu hadduusu leeyahay cid u istaagi maayo dee asagana cidu ciduma dhegaysanayso ciduna uma istaagayso waxay noqonaysaa wixii hal bacad lagu lisay maamul goboleedyada iyo golaha golaha ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexna waxay heshiis ku ahaayeen in la ixtiraamo dastuurka in la ixtiraamo dowladnimadii in wax loo wada dhan yahay oo soomaali cuntaba la wada keeno laakiin dana gaar ah in meeshii la keeno maalinta taasaa waxaa ku baaba'ay golihii wadatashiga qaran halkaasu ku baaba'ay oo wuxuu noqday golo golo is- eh, golo qaran ma dowladii dhexe iyo dowla- dowlad goboleeda waxay noqdeen golo dhexe oo qaran oo dantooda iyagu meesha ka fushada oo aan dan qaran ka fushinayn marka madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynow iska daa cidna u istaagi maayo haddaadan cid u istaagin horta yaad madaxweyne u noqonaysaa yaad xukumaysaa yaa ka adiga wax kaa dhagaysanaya haddaad ummadii shacabkii aad xukuntay iyo siyaasiyiinteeda aad leedahay u istaagi maayo haddaadan u istaagayn haddee waxaa anaguna ku leenahay markaad orodid orodid oo gidaarka madaxa kusoo dhifatid oo dib usoo noqotid oo riyada aad ku jirtid ay kaa baado markaas maskaxdu ay kuu soo noqoto baan rajaynaa inaad oran doontid shala khalad baan galay ummaday hallay cafiyo waad ogday shala markaad madaxweyne maxaa cabdulaahi farmaajo macaad ku- waxaad ku hadli jirtay eedihii aad usoo jeedin jirtay dhaliilihii aad oran jirtay waa keligii taliye waa dhaliilada oran jirtay shal ee keligiisaa wax marooqsaday maa cid lama tashado midii shalay maxaa cabdulaahi farmaajo aan ku eedeynaysay oo anna aan ku eedeynayay mid ka xun oo ka khatarsan oo dalku ku baaba'ayaad ku socotaa marka ka soo noqo oo caqligu ha kuu shaqeeyo oo maskaxdu ha kuu shaqayso oo ku soo laabo xayndaamkii siyaasadeed iyo wixii lagugu doortay iyo dastuurkii aad madaxweynaha ku ahayd oo adduunku kugu ixtiraamayay oo soomaali kugu ixtiraamaysay ku soo noqo markaana ummad wada hadal u fur intaasaan kula Waay.
talinayaa madaxweynaha waayahay adaa kuga mahad celinaya xildhibaan hore cabdibare jibriil ayuu ahaa oo caawa barnaamijka igala qaybgalayay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
cam ahaan bulshadayna ee cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow kuladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walba la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kuga diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaalku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tare biyaano ama wixii faafaahnaynta si dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
i b s bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si frii ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardayda waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashadka kaaga muuqda
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolare bar kuna hadal ma kaa dhammaanaynin
cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afar gees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited dato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u uu baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku subaha shan iyo toban doolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa riirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex
waa hagaag degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya dhowaan waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo u dhexeeya beelo walaalah oo halkaasi wadadega sidoo kale xaalad markaasi aada u liidato ayaa laga soo sheegayaa ee degmada qoryooley waryahayaga ee abuukar xashar ayaa ka wareysay mid kamid a mas-uuliyiinta deegaanka
dhibaatooyinka ugu ballaaran hadda oo aan rabno maaragtay in hay-adaha caalamiga gacan ka geystaan waxaa ka mid ah xiliif roobeed a lagu jiraa webiyadii waxay sameeyeen fatahaadihii aad u fara badan oo dadkii meelihii ay degnaayeen awalba ayagoo maaragtay oo duruuf iyo waxyaabo badan hareeyey ayaa haddana barkac kale kusii kacay oo waxay u baahan yihiin in waxyaabo badan maaragtay oo gargaara la gaarsiiyo
meelaha aad idinku qiimaynta ku samayseen oo webiyadu ay ka fataheen dadkuna ay la kulmayaan gaajada iyo cudurrada xagee ka mid a
haddii aad ogtahay kolley anaga wakiilo badan ayaan ku leenahay gobollada maaragtay koofureed iyo kuwa maaragtay waqooyi dhinacan ku sheegay sanaag iyo meelahaas iyo ilaa iyo iyo boqolba waxaana la soo xiriiray wakiilkeena inoo fadhiya jowhar sidoo kale wakiilka noo fadhiya afgooy oo run ahaantii waa meelaha ugu khatarsan oo webiyada maaragtay rabiyada ay fatahaadda sameeyaan
haye ee, fatahaadaha ay sameeyeen marka saamaynta iyo dhibaatada ay dadka u geysteen ka waran
mar haddiiba la yidhaahdo fatahaad keliya kuma egan oo roobkan waxa waaye kor biyahana kor iyo hoos ay ka socdaan webigiina waxa waaye dhulku ku socdaa min allahina waxa waaye raxmadiisana kor aynoo dadka ugu dayeysaa awalna waxa waaye dad iska danyar bay ahaayeen guryo waxay ku noolaayeen oo cooshaday waxsaas ka samaysan dhibaatadana waa kule lama qiyaasi kara caafimaad darro iyo maaragtay macluul baa ka jirta ma garan
haye meelaha ugu daran agaasime dhowr gobolaad sheegtay ama go- dhowr degmo oo eh, ka mid a shabeellooyinka meelaha ugu darani waa xaggee
meelaha hadda oo riboortkooda si saxa noo soo gaarsiiyey oo maaragtay assessment lagu soo sameeyey jowhar iyo maaragtay afgooye iyo maaragtay iyo qoryooley iyo meelahaasi ayaa hadda noogu daran walow bay dhabaada koley roobab iska daayay laakiin aan fatahaad webi aan jirin ma garatay
waayahay dagaalla ka dhacay qaybo ka mid ah eh, gobolka shabeellada hoose oo ka mid ah deegaanada koonfur galbeed ee saldhigiinu yahay idinka goobaha dagaaladu ay ka dhaceen oo qaar dagaal beeladii ahaayeen ama dagaal beeleedu waxa dhami ay salka la wada gelayeen baraawe iyo qoryooley iyaga maxaad ka ogtahay
ee anaga kolley dagaalka kaalinta waxaa naga qusaya keliya waxay tahay un maaragtay oo xilliyada dagaalka dhacaya waxaa naga qusaya in maaragtay dadka barakacaya maaragtay in aan u helno wixii gurmada aan binaadinimo aan gaarsiin karno Eh, dadka walaalaha dagaalan iyagana waxaan oran lahaa maaragtay maadaama wadankii uu iska yahay wadan oo hadda kasoo korayo eh, dhibaatooyin badan in maaragtay waxyaabo badan oo lagu xali karo eh, wadahadal inay wadahadalka isticmaalaan oo ist- maxaa la yidhahdaa tuuliska ay isticmaalayaan ay noqdaan inay maaragtay miiska wadahadalka isugu yimaadaan Eh, shacabkaasi oo danta yaran maaragtay waxaan oran lahaa in lagu dhex dagaalamo
waayahay eh, ma qiimayseen barakaca dagaaladii ka dhacay eh, labada degmo ee baraawe iyo qoryooley
Eh, walow bara waxa- barakacaadii aad uu iskaga yaryahay waayo dagaal uu iska koobnaa saacado kooban uu ahaa Eh, qoryooleyna kuley ilaa hadda xisada ay alloosan yihiin sida aan maaragtay riboodka ama ku helayno Eh, waxaa noogu daran dhinacan degmada qoryooley hay qoryooley ka waran maxaa ka taagan iyada
qoryooley dad badanaa ku barakacay oo u baahan maaragtay hadda in eh, gargaar la gaarsiiyo haddii noqon lahayd cunto iyo dhagaf kale ay kaga difaacan lahayn maaragtay roobka iyo qoraxdaba
waayahay eh, tirada dadka ku barakacay m- ma la idiin soo gudbiyey
maya qoryooley assessment sax ah maaragtay oo num exact number kama hayno Eh, barahawna sidoo kale waa
waa hagaag dhegeystayaal weli wareegga wararka ayaa dhegeysanaysaan maamulka degmada kaxda oo maanta shir jilaalu qabtay wariyaasha ayaa ka hadlay awaamiir maamulku uu ku soo rogay degmada kadib markii ay kordheen dhacdooyinka amniga lidii ku ah ee laga diiwaan gelinayay degmooyinka aan idhahday degmadaasi waxaana awaamiirta uu soo saaray ee ka mid ah ee goobaha laga soo tuuro ee markaasi mm, mm, hubiyaasha ee ku yaallo ee degmada kaxda ee goofafka ah ayuu sheegay in eh, maamulka eh, degmadu ay la wareegi doonaan haddii dadka halkaasi ku dhaqan ay mas-uuliyaddooda qaadi waayaan sida uu sheegay awaamirtaasi awaamir kaloo badan ayuu guddoomiyaha degmada kaxda uu la wadaagay warfideenada waxaan rabaa maanta walaalayaal degmada kaxda oo shanta waaxooda waa amni se waxaa jira mar kasta bilaaaadan meeluu joogo waxbaa ka dhacan waxyaalaha dhaca inaan wax ka barano maalan shalay degmada kaxda waxay maraysay ciidan iyo hub iyo hubka wax kale lama kala aqoon se maanta hubka gacanta wuxuu ku jira alaamaha amniga bes qori aan ahayn kalaamaha amnigana waxaan u aqoonsannahay inuu amni darre ka shaqaynayo ba- yahayna qori ama hub burcad ay gacanta ku hayso saa darteed maanta waxaan ogeysiinayaa dhammaan shacabka degmada kaxda maanta laga bilaabo saacadda aan joogno in la guri doono geed yahuudiga ama eli growinka geedka la dhaho ee deg- magaalada muqdisho aad uga baxa ama dadka soomaaliyeed eh, deegaamada soomaaliyeed inta badan uga baxo la wada yaqaano magacyo badan oo kalena loo yaqaano maanta laga bilaabo gurigaaga hortiisa muwaadinow ka gur geedkan eli garowinka ee dhaqsaha u baxa ee tirada badan ee maga- jidadka xiray muwaadin haddii adigu aadan ahayn qofka gura waxaad ogaataa waxaa lagu dhibaataynayaa adaa lagugu dhibaataynayaa bulshada gurigaaga hortiisa maraysaa lagu dhibaataynayaa amnigiyaa laga suglayahood khawaarijta iyo tuugada iyo burcadka iyo kuwa sida xun u shaqeeya ayaa muxuu ahaa ku dhuumanaya haddaba shan maalimood gudahood oo maanta ka bilaabanaysa degmada kaxda jidkii gurigii hortiisa lagu arko caligaroob ama eli garowin geedkaa dhaqsa ubaxaa lagu arko ama geed yahuudiga waxa u taqaanaanba ganaax ayaa fuulaaya sidoo kale waxaan kaa rabnaa nalayntii degmada kaxda qof kasta gurigiisa hortiisa waa inuu nal ku xidhaa adigay badbaado kuu tahay maalin iyo habeen waxaad ka cabataan ood sheegataan muxuu ahaayey tuug saqajaan markii salaada loo socdo iyo markii jidka la maraya ka soo hoos baxa geedkan hoostiisa geedashan madaxda qaranka oo madaxweynaha qaranka ugu sarreeyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan waxaa lagu amray magaalada muqdisho sidii khawaarijta looga sifeeyey isagana inuu khawaarij karkaal yahay lagana sifeeyo haddaba saa darteed degmada kaxda maanta laga bilaabo qofkii gurigiisa hortiisa lagu arka geedkaas waxay tusinee inuu yahay tuug inuu ogolaaday uu raalli ka noqday gurigiisa hortiisa dadka in lagu dhaco matalan gurigaaga hortiisa geedka hadduu ku yaal waxaa dhacaysa in loo fadhiisto ilmahaaga iyo reerkaaga iyo adigaba bulshada jidkaa adeegsanaysana loo fadhiisto haddaba muwaadin fadlan gur waa inaad gurtaa haddaad guri weydana tallaabo sharci ayaad maraysaa labo waxaa kaloo lamida waxaa jirta guryo iyo dhul goofaf ah ay muwaadiniin soomaaliyeed leeyihiin lagana dhibaateeyo ama laga khalkhalgeliyo amniga degmada kaxda iyo khaasatan caasimadda amniga sida in waxyaalaha qarxa laga tuuro hubhuubyo laga tuuro muwaadin guriga siduu mas-uul uga yahay ninka deggan ayaad goofkaaga mas-uul uga tahay maanta laga bilaaba ninka goofkiisa dhexdiisa laga soo tuuro hoobiyo ama qarax laga sameeyaa ogow bar ciidanay noqon doontaa ciidanka amnigaa ku wareejinaynaa maadaamood adigu diidday ama ogolaa ama ogolaatay ama aad soo sheegi weyday dhibaatada laga dhex wado goofkaaga matalan goofkaaga maanta haddii laba saddex baabuur cad hor yimaadaan ama dadhex maraan xafiiskaa timaadaa adoo dhahaya guddoomiyow goofkaygii maanta nimanaa dhex maray waa cabiran rabaan waa lay dhici rabaa sidaan waa soo dacwootaa muwaadin ma aragtid miyaa ka hoobiyaha ka tuuraya muwaadin ma aragtid miyaa ka intuu shaaha ku korsado kabacdina ku soo duulaaya muxuu ahaa laamaha amniga iyo jadboontiyada wiilasheenna qiimaha badan ee dhiiggooda u hora joogaan waxaan codsanaynaa dhulkaaga adaale muwaadin mas-uuliyaddiisa qaado dhulka anaale mas-uuliyaddiisa ma qaadanayo muwaadinow cid kaa aqbalaysa male dhulka muwa- mas-uuliyaddiisa qaado adaa iskale muwaadin dhulka mas-uuliyaddiisa qaado waxaa jira dadka inta badan goofleydaha aaday noola shaqeeyaan waana ku mahadsan yihiin wada shaqayntooda mana badno haddaba kuwa farakutorisa ee dhulkooda laga soo tuuro hoobiyaalku waa istaqaanaan annaguna waa ina naqaanaa waa digniintii ugu dambaysay hadday dhacdo mar dambe halkaa waxaan ku wareejin doonaa ciidamada amniga iyagaana amniga sugi doona waana adiga dhaliishaada hadhowna intaa dacwo la timaada cid kaa aqbali doonta male waxaan rabaa maxaa soo laalaabta moobeel qaadashada iyo burcad iyo waxaasoo kale waxaa keena haddaad aragto amni darro waa hubka haddaad hub aragto waa hu- waa amni darro degmadan waxay degtay markii uu soo baxay sharcigii golaha wasiirada ay ku baasmariyeen inaan magaalada caasimadda hubka lala dhex mari karin degmooyinka daafaha xiga ee kaxda iyo garasbaaley iyo dayniiliya waxaa moodaa in la isdhahay waxoogaa indhuhu uma badno annagaa joogna oo u jeedna ninkii hub sharci darra ah degmada kaxda lagu arkaa laamihii amnigu waa ila joogaan waa in la mariyaa sharciga waa in- in la mariyaa cadaaladda saacaddan laga bilaabo laamaha amniga ee degmada ka ka qey- een, muxuu ah, ka howlgala sida booliis militaria nabad sugidda booliiska iyo ciidamka haramcad intaasaa degan degmada kaxda waahyaheeda shanta ah waxaan intaa ahayn ee kale ee hub ku dhex wata waxaana ka codsanaynaa laamaha amniga inay gacan adag ku qasb- ku qabtaan lama arki doono ama sargaal ahaw ama mas-uul ahaw inaad macamus iyo qori isku soo qaadato waxaan kuu aqoonsanaynaa ama kuu arkaynaa inaad amni darrada gees ka tahay qoriga aad wadatana qorigii shacabka lagu dhibaataynaya u yahay waxaan muwaadiniinta odayaasha iyo dhaqanka ka codsanaynaa tuuggii waa laga soo cabanaa waxaa la leeyahay tuugaa muxuu ahaa deg muxuu ahaa moobeel naga qaadatay tuugaa saan samaysay tuugaa caynkan yeeshay dan markay ciidamadii amnigu soo qabtaan taliyaashii way ku imaanaya waxay leeyihiin tuugga xali la soo qaabtay odayaalaha u jooga odayaalaha damiinanaya muwaadin waalid adeer ha damiinanin tuugga haddaad damiinatana ha soo dacwoonin inaad tuug damiinataa oo haddana soo dacwootaa waa aragti gaabni tuuggu waa tuug laamaha cadaaladdaa la marsiina sharcigu wuxuu ka qabaa la marsiina tuugna ma anfaco adna kuma anfaco degmadana ma anfaco bulshadana ma anfaco haddaba tuugga la qabto laamaha amniga ee qabtay iyo sharciga dawliga ee nidaamkiiya ha la mariyo halana loo daayo laamaha amniga waa codsanaa middaa way soona noqotaa qofka dembiilaha ah laamaha amniga ha loo daayo laamaha amniga iyo cadaaladda ha loo daayo waa igu codsi waxaan leeyahay waa midda aan sharafteenna iyo cizigeenna dhowri karta laamaha amniga ee degmada kaxda jooga maxay u joogaan ma dan gaaray u joogaan waxay u joogaan adi inaad sharaf hesho adigu inaad cizi hesho adigu inaad guul hesho adigu inaad noqoto muxuu ahaa qofka sharafta leh maalinkii ciidamada booliis militari iyo ciidamada tiro badan ee degmada kaxda ka howlgalay ee amniga ka dhigay la keenayay waad dareemi kartaa muwaadinow gurigaaga aad fasaxa degmada u goosato ee sharciga ah waa adkaanaysa inaad ku dhisato maantana si sharaf leh ayaad u dhisantaa haddaba waxa yaree soo haray waxa yaree soo haray askari meel kasta lama dhigi karo muwaadin adiga gurigaaga agtiisa midka jooga ee wax tuuraya waa ujeedaa midka miinada gelinaya waa ujeedaa adigu soo sheeg saad u shaqaysaan ee noola shaqaysaan inaad noo sii wada jab- in- inaad noo sii laba jabaartaanaan rabnaa ciidanka degmada jooga ee habeen iyo maalin u dhafra amniga degmada kaxda waxaan codsanayaa si dhow in loola shaqeeyo lalana saaxiibo noqdaanna kuwa aad naftiinna ku aamintaan naftiinnana muxuu ahaayey idin naftiinnana muxuu ahaa naftiinnana muxuu ahaaye inii seefgareeyo ma jiri doonto cid laga yeelaayo tuug qaatil da dilay intuu ka dabam yimaado inuu yidhaahdo anaa damiinanaya mana laga aqbalaayo mana jiri doonto ciidamada amnigana waxaan leehay cidnana ha ka yeelina xabsigana ha lagu guro sharcigana ha la marsiiyo saacaddan laga bilaabo mar labaadii mar saddexaadaa ku celina ninkii qorigiisa bannaanka u soo saara laamaha amnigee degmada kaxdana aan ka tirsanayn qorigaaga iyo hubkaaga waa la wareegaynaa adigana sharciga dawliga wax uga yaala hubka ayaa lagu marsiinaa dhismayaasha sharci darrada ay bulshadu ka cabtaan maalan degmada kaxda waa dhul ballaaran waa degmo aad u weyn waxaa laga yaabaa habeenkii jiinkad meel kale lagu soo dhisay in la keeno waxaa ogaataa muwaadinkii dhulka uu dhisanayo aan sharci marsiinin ee aan qaadanin warqadda fasaxa ee gobolka banaadir ee dhismayaasha sharciga ah ee lagu hubiyo dhulkaa inaad adiga leedahay meeshaad ka dhisaysana buqcadaa adiga aad leedahay dhulkaad dhisanaysana intii lagugu talagelan yahay haddaad ka soo baado waxaan kuu aqoonsanaynaa mu- nin argagixisa kalgaala oo argagixisa ah maxaad la carare dhulka adigaa leh sharciga mar cid ku haysata ma leh iftiin xalaal iftiinaa la qashaa lahay siq dhexe inaad jiingad ku soo kakabto meel kale kabacdina aad boos ni- ku soo taagtid salaadii dhulkuugu noqon mayso cidkaa aqbalaysana ma laha cidkaa yeelaysana ma laha muwaadinka raba inuu wax dhisto waa loo fududeeyey markii hore gobolka banaadir ka doona ahayd xafiiska xarunta degmada ay kuu keeneen qaybta qaybta dhismaha gobolka banaadir xari- xafiisku ku yaala xarun degmada ku dhex yaala imow fasaxyada fasaxa u imow qaado dukumiintigaaga marsii sharci marsii se hadday ay dhacdo inaad iska dhisato annaga waxaa ku aqoonsanaynaa waaxid ama shaksi sharciga dawligaana diidan amni darre iyo khalkhalgelinna wada dhuluuna lahayna dhisanaya taasna qofkii lagu arko isaga ayaa qaadaya sharcigaana lala tiigsan doonaa waxaa soo haray injineerada lasoo qaadanayo ee habeenkii intii baabuur lagu soo qaado xaafad meel degan nin kale korka ka tusaayo intuu waxoogaa shilimaad ka qaato oo dhahayo dhulkaagii halkaan weeye intaasoo dhan adaa iskale tobankaa boosaad leedahay ee tobankaa boosaad leedahay siq dhexe intii lagu dhahay ee subaxa dambe intuu yimaado dhahayo tobankan boosaan leehay injineera ii soo sheegay iyadana cid kaa aqbalaysa male
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaa iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cismaan indhoy tan iyo kulanti dambo nabadgelyo